بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب الطواف باب الطواف وآدابه باب تستقالات ويه وهو كاضي الطواف كي آداب تأوليه هي طوافكم من وحلي طواف القدوم mina dawaaf alifaada mina dawaaf alwadaac saddexdaa dawaaf ayaa la sameeyaa dawaafu lquduumka ugu horeeya qofku markuu cumradii intuuna ka xalaal noqon dawaafkiibuu samaynayaa sacyiguu samaynayaa kabacdi xalaal noqonaya dawaafu lifaadana waxa la yidhaha dawaafka maalinta xajka markii lasoo dhameeyo maalinta tobnaadkaa la sameeyo oo waxa wey iyadu rukniga ah oo aan aad iyo aad u adag oon laga tegi karin dawaaf alifaada oo lasoo noqdo midna waa dawaaf alwadaac waa kan ugu dambeeya oo qofku markuu ambabaxayo ku sabootinayo xaramka xadiidka laba boqol iyo labaatan can cumar bn alkhadaab radia allahu canhu cumar bn khadaab radia allahu canhu annahu jaa ila alxajar alaswad waxa uu yimid markuu amiir lmu'miniin ahaa wey xajar alaswadku uu yimid faqabalahu waa dhunkaday wa qaala markaasu waxa uu yidhi innii la aclamu riwaadaha qaar baa waxay wallahi innii la aclamu ou dhaartay innii anigu la aclamu waan ogahay annaka adigu xajarun dhagax inaad tahay laa taduru inaadan waxba dhibin walaa tanfac inaadan waxba anfacaynin oo aad xajar dhagax caadiya tahay walowlaa annii ra'aytu rasuula allahi walowlaa annii ra'aytu annabiya sala allahu calay wasalam yuqabiluka maa qabaltuka haddaanan arki lahayn nebiga oo ku dhunkadayna weligay kuma dhunkadeen marka halkaa cumar waxa uu caddeeyey horta inuu dhagaxaani waxna taraynin waxna unan dadkii u dhimaynin maxaad u dhunkanaysaa marka hadday imaan lahaydna wuxuu caddeeyey inuu yidhi itibaacan linnebiy nebiga un baan ku raacayaa calayhi salaatu wassalaam ee kuma dhunkadeen haddaanan arki lahayn nebiga oo ku dhunkaday daraaddeed bu wuxuu leeyahay walowlaa annii ra'aytu haddaanan arki lahayn annabiya sala allahu alay slam nebiga calayhi salaatu wasalaam yuqabiluka ku dhunkaday maa qabaltuka kuma dhunkadeen weligay halkan xadiidkan markaa cumar bn khadaab radia allahu canhu wuxuu inoo caddaynayaa waynu ka faa'iideynaa marka ugu horeysa mashruuciyatu taqbiil alxajar alaswad xajar alaswadka in la dhunkado inay sunno tahay nabiguna calayhi salatu salaam waa waa dhunkaday oo qofku hadduu fursad ka helo oy u banaanaato waxaa fiican inuu dhunkado uu ku dul sujuudo waxa weeye markaas uu saas sameeyo hadduu awoodi kari waayo zaxmada ay noqoto gacanta hadduu la gaaro gacanta inuu ku taabto kabacdi gacantiisa dhunkado hadduu gacantii ku taaban waayo inuu ishaaro markaa waxa uu iska socdo sababta loo dhunkanayana ma aha in xajarkaani uu wax tarayo waxna samaynayo laakin waa cibaada min allahi subxaana wa taala ilahay baa inoo jideeyey oo waa cibaadan u samaynaynaa amarka ilaahay iyo amarka rasuulkaa la fulinaya laakiin dhagaxaani waxna ma taro waxna ma keeno waxaa kaloo laga faaidayaa xadiidka dadka wixii shaki gelin karaa in loo caddeeyo haddii qofka caalimka ay u wax sameeyo uu is yidhaahdo markaa amay dadku waxaan khalad u fahmaan sidaa cumar u caddeeyey inuu ugu caddeeyo oo xaqiiqada uu tusiyo waxaynu kaloo ka faa'idaynaa sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam ficil iyo qowl waxay doontaba ha noqotee sida saxaabadu ay ugu dayanayeen innagana ay waajib inagu tahay inaynu ku dayanno marka waa sunne in waxa weeye la dhunkado in dadka lagu dilana ma aha in la isku buurtana ma aha oo waxa weeye la isku dhibaateeyo leannahu cumar ibn khadaab oo nebigu ku yidhi haddii aad jaanis u heshidna oo wakti u heshid oo kuu banaanaato dhunko haddii kaana waxba dadka ha ku dhibine waxa weeye iska ishaar marka dawaafka marka la samaynayo mar walba toddobada dawaafka toddobada wareegba mid walba haddii jaanis u helo waa la dhunkanaya haddii kalena waa la ishaarayaa amaa adkaar khaasa inayna jirin waxa uu caddeeyey sheikh islam ibnu taymiya wuxuu caddeeyey adkaar gaara oo dawaafka loogu talagalay ma jirto qofku wax walbuu ku ducaysan karaa aayaddaasay marka dadku hadda aada u akhriyaan rabbana aatina fi dunyaa xasana wafi laakhirati xasanata waqinaa cadaab annaar nabigaana sameeyey calayhi isalaatu wassalaam marka qofku wax walba ayuu ku ducaysan karaa inta uu dawaafka samaynayo xadiidka alxaadi walcishruun bacd almiatain laba boqol iyo labaatan iyo ko can cabdillaahi bni cabaas radia allahu canhuma qaala waxau yidhi qadima rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulki ilaahi baa soo galay wa asxaabuhu iyo saxaabadiisii la socotay maka maka ayay yimaadeen fa qaala almushrikuun mushrikiintii quraysh baa waxay yidhaahdeen waa xilligii nabiga calayhi salaatu salaam waa tuu sulxulxudaybiya soo aaday sanadkii lixaad waa tay u diideen waa tii la yidhi sanadka dambaan kuu ogolaanaynaa cumratu lqadaa baa la yidhaahdaa sanadkii toddobaad buu marka nebigu kusoo noqday quraysh baa weli haysata maka uu awood ku leh laakiin heshiis baa la galay sanadka dambe inuu nebiga iyo saxaabadiisu yimaadaan saddex bere ay joogaan waa intii fatxa maka ayna dhicin ka hor marka marka sanadkii toddobaad oo cumratulqadaa la yidhaahdo ayuu nebiga calayhi salaatu salaam iyo saxaabadii yimaadeen maka fa qaala markaasuu nabigu fa qaala almushrikuuna mushrikiintii baa waxay yidhaahdeen innahu yaqdumu calaykum waxaa idiin soo gelaya innahu arrinku waxa uu yahay yaqdumu waxaa idiin soo gelaya calaykum dushiina idiin imaanaya qowmun dad qad wahanathum ay jilcisay oo waxa weye wahnigu waa jilayca qofku markuu jilco oo tabar daraado xanuun iyo wax ku dhacaan waxaa jilcisay bay yidhahdeen marka xumaa yasrib qandhadii yasrib yasrib waa magacyadii madiina oo markii hore qabla islaam yasrib baa la odhan jiray madiinada nebigaa u bixiyey xumad badan bay lahayd baa layidhi iyo qandho nebigaa ilaahay u beriyey ilaahay baa ka raray oo meel juxfe iyo xaggaa la yidhahdaa loo raray marka nebiga ayaa ilaahay u beriyey kabacdina waxay noqotay meel wanaagsanoo aan xanuunba lahayn markay marka saa yidhaahdeen oo waxay leeyihin qoon kole tabarle ma aha oo raggii muhaajiriintaayoo shala maka ka tegey kaneecadii yatrib markay ku dhacday iyo qandhadii waa jilicsan yihiine bal waxa weeye bal fiirsada ayay iyagu isleeyihiin markuu nebiga arrintii gaadhay oo nebigaa loo sheegay oo layidhi saasay yidhahdeen quraysh fa amarahum waxa uu amray annabiyu sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu amray saxaabadiisii an yarmaluu inay rucleeyaan inay rucleeyaan alashwaad athalaata saddexda hore marka ramligu waxa weeye markii go-a raggu intay garwaaxeedsadaan oo garabka midigta lasoo saaro saa loo soo laaba markaa la rucleeyo oo waxa weye xoog iyo awood baa la tusayaa inay yihiin raggaani raggi weli waxa weeye xoog ku jiro inay yihiin ilaa markii dambe qaarkood yidhahdeen baa li wallahi kuwaani weli dhibaata ma hayso waaba niman xoog leh oo ordaya iyaguna awel waa sacyiga waa iska socon jireen maalintaasaa la jideeyey marka in la rucleeyo saddexda wareegoo hore markii marka kacbada xaggeeda ay ka xigsadaan oo waxa weeye ay ka ay saas usoo wareegayaanoo mushrikiintii dhinacay ka daawanayeen maaha dhinacii kale markay galaanna inay socdaan wa an yamshuu inay socdaan maa bayna ruknayni labada rukni dhexdoodana inay iska socdaan waa qeybta markaa gadaalka ah oo ayna markaa arkaynin walam yamnachum umana diidin nabiga calayhi salaatu salaam an yarmaluu inay waxa weeye rucleeyaan oo waxa weeye inuu inay kulligoodba rucleeyaana toddobadaba an yarmaluu inay rucleeyaan wax kale uma diidin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu amri karay oo wuu ohan jiray wuu odhan karay kulli rucleeya alashwaad kullaha buu yidhi cabdullahi ibni cabbaas ilaa ila alibqaau canhum inuu iyaga u turay mooye saxaabada unba u turay oo waxa weeye toddobadaba hadduu odhan lahaa rucleeya ama orda way ordi lahaayeen oo xoog baa ku jiray oo rag waxay ahaayeen awood iyo xoog ilaahay siiyeyo jihaad ku adadkaaday ee rag waxa weeye jilicsan oo waxaase wax ka dhimayso ma ay ahayn calaa kulli xaal marka xadiidkanna wuxuu ina barayaa sababtii ramligaani ku yimid ruclayntan la ruclaynayo waa ragga dumarku ma rucleeyaan oo raggu laba meeloodba markaan oo kale dawaafka waa la ruclaynaya marka hadhow sacyiga la samaynayana labada t labada buurood safa iyo marwo inta udhaxayso toga dhexdaa xoogaa waa la taabacaya waa la ruclaynayaana waa la ordaya xoogaa sacyi baa la yidhaahdaa labadaaba dumarku iyagu waa iska soconayaan oo waajib kuma aha iyaga laakiin ragga ayay waajib lagaga dhigay marka wuxuu inoo caddeeyey cabdullaahi ibnu cabbaas sababtii ramligaani ku yimid oo inay ahayd maadaama ay mushrikiintaasi saa yidhaahdeen ayuu nebigu wuxuu tusayay oo looga jawaabayey qowlkoodaas iyo dannigooda inay la tusayey inay raggaani rag adag yihiin oo xoog leh oo aan lagu soo degdegi karin markaasuu sidaa amray inay saas sameeyaan kabacdina waxay noqotay istixbaab marka istixbaabu ramli ayaa laga qaadanayaa ruclayntaa la ruclaynayo fi dawaafi dawaafka marka la samaynaayo ayaa saa la samaynayaa ama bacd dawaaf lqudu marka dawaaf lquduumka la samaynayo ayaa saa la samaynayaa ma waa isku wada mid ama cumro ha noqote ama xaj ha noqotee mar haddaad dawaafkii samaynaysid ruclahaasaad samaynaysaa saddexdaas wareegoo waxa weeye shawdadkaa saddexdaa wixii ka dambeeyana qeybta kalena waxaad iska waad soconaysaa oo waxa weeye tartiib baa loo soconayaa waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka idhaaru lquwa cadowgaaga markaad hor joogtid inaad awooddaadiyo muujisid raganimadaada waa wax loo baahan yaha weeye si aan lagugu soo degdegin xikmada marka ku jirta ramligan iyo waxa weeye kayrkiiba haddaynu garanno iyo haddii kaleba waxa weeye waa sunna sunnadii nebigu ina amray weeye calayhi salaatu asalaam amarkii nebigaa la fulinayaa marka awooddaasi waa oo la muujinayo waa xikmaday ka mid tahay haddii laakiin xataa aan la garan waxa weeye waa la samaynayaa culammaduna waxay yidhaahdeen haddii ramligaa qofku uu ka tago xajkiisi waa saxiixe ma aha wax xajkiisi wax u dhamaya waa arrin sunnaawi alxadiid athani walcishruun bacda almiyatayn xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo labo can cabdillahi bni cumar radia allahu canhuma qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam xiina yaqdumu makka waxa uu yihi ra'aytu waxaan arkay buy rasuula allahi sala la sl rasuulki ilaahay xiina waqtigii yaqdumu uu soo galay maka uu soo galay ida stalama arukna haddii uu rukniga salaamo alswad awal maa yatuufu waxa ugu horeeya oo dawaafka uu ka bilaabayo yakubu khababkuna waxa weeye waa ruclaha wa khaba yakubu ay asraca weeye xoogaa buu rucleeyeyo markii la rucleeyo maaragtay saa ramligaasa la yidhaahdaa khababkana yakubu halaathata ashwaadin saddexdaas shawd oo waxa weeye hore ayuu waxa weeye nebigu ruclayn jiray oo saasuu samayn jiray xadiidkaana marka isaguna wuxuu sii adkaynayaa xadiidka hore macnuhu inoo sheegay oo ahaa saddexda hore in la ruclaynaayo waxa weeye oo inta kalena markaa waxa weeye tartiib la isaga soconaayo marka xadiidkaana waxaan ka faa'iideynaa inay sunnihii nebiga tahay istixbaab waxa weeye in la rucleeyo inay sunno tahay saddexdaas hore saddexda shawda hore oo ugu horeysa fi dawaafi alquduum macnaha dawaafka quduumka iyo waxa weeye dawaafyada kalaba in waxa weeye saas loo ruclayna waxaynu kaloo ka faa'iideynaa almashyu fi larbacati albaaqiya afarta dambana waa la soconayaa caadi baa loo soconaya laakiin haddii qaar ku dhaafo ama aadan socon xajkaagi waa saxiix oo waxa weeye wax dhibaataa ma keenayo arrintaana waa arrin sunnaawi marka khababka iyo waxa weeye maaragtay ramlowna waa isku mid wey oo waxa weeye isku macne ayuun baa loo jeeda waxaynu kaloo ka faa'ideynaa xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam inuuna ka zuulin inuu saas sameynayay leanno markii hore sunnaa lagu bilaabay oo cumraa lagu bilaabay xajkiina waa lagu sameeyey kulli saasuu nebigu u sameeyey marka kabacdi waxay noqotay sunna mustamara ayay noqotay waxaynu kaloo ka faa'ideynaa istilaamu alxajar alaswad xajar aswadka in la salaamaayo sidii waxa weeye xadiidkii horeba inoo soo sheegay ayaa isagana lagu samaynayaa mar walba markuu la siman yahay qofku haddii uu taaban karana uu taabanya taabanaya haddii kalena markuu la siman yahay ayuu markaa ishaarayaa oo waxa weeye uu bilaabayaa wareegii kala bilaabaya alxadiidu athalith walcishruun bacda almiatain an xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo saddex wey can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal waxa uu yihi cabdullahi bni cabaas daafa annabiyu sala allahu alayh waali wasalam fi xajati alwadaac nebigu wuxuu ku dawaafay fii xajati alwadaac calaa baciirin isagoo neef geela saaran baciirka fatigaa la yidhaahdaa neef geela isagoo saaran ayuu markaa ku dawaafay yastalimu isagoo salaamaya arrukna rukniga waxa uu ku salaamayey bimixjan mixjankuna waxa weeye wuxuu yihi shiiku walmixjanu casaa waa ul weeye muxtabi ah ay lasoo madaxa laso loosoo muxtabat ara'si usha waxa weeye saas madaxa loo soo laabo ayaa la ama toobada soomaalidu ay yidhahdaan oo afka hore ka soo laabanta ayaa mixjanka la yidhaahdaa xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa nabiga calayhi salatu salaam fi xajati alwadaac isagoo neefkiisii geela ahaa saaran inuu dawaafay beytka inuu dawaafay ayuu inoo caddaynaya marka maxaynu ka faa'ideynaa jawaazu dawaaf in la dawaafi kara raakiban qofku isagoo wax saaran waxaa hadda markaa la mid ah dadka iyagoo kursi lagu riixayo iyagoo kor loo sido dad sideen la dawaafinayo waa taasay la mid tahay sababtu waxa weeye waa maslaxad oo qofkii si kale waxa weeye kuma samayn karo marka nebiga calayhi salaatu wasalaamna saas ugu dawaafay weliba culimad waxay leeyiin faa'iidada ku jirta waxa weeye dadku inay eegaan oo nebigu qaabkuu samaynayo o dhan dadku u jeedaan leannao hadduu intuu lugeeya dadka ku dhex darmo dad badan baa dawaafayeyo inay la arki waayaa dhici karta marka wax dhibaato a male raquub waa lagu dawaafi karaa waxaynu kaloo ka faa'ideynaa istixbaabu inay sunno tahay istilaamu rukni in la la salaamayo rukniga mar walba marka ugu horreysa gacanta hadday suurta gasho hadday suurtagal noqon weydo ul waa lagu taaban karaa iyo naxwiha wixii la mida bishardi inuunan dadka ku dhibaynin ushaa iyo waxaas uu ku taabanayo inay dadka dhibaato u geynaynin jaa-a fii muslim ziyaada ziyaado ayaa ku timid oo muslim weriye wa yuqabilu almixjan markuu ku taabto usha ama gacanta inuu markaa dhukanayey wa akhraja muslim can ibni cumar waxau ibnu cumar ka wariyey marfuucan iyadoo marfuuca inuu istalama alxajar biyadihi gacantiisu kudhun ku taabtay huma qabalahaa markaasuu gacantiisa dhunkaday qaala fi fatxi ilbaari waxa uu ku yidhi ibnu xajar raximah allahu tacaala wa bihada qaala aljamhuur jamhuur lculamaa saasay yidhahdeen inay sunnuhu tahay an yastalima biyadihi arukna biyadihi inuu gacantiisa ku dhunkado wa yuqabila markaa biyadihi gacantiisa uu dhunkado waa marka hore hadduu gaari kari waayo inuu dhunkado wa idaa lam yastadic hadduunan awoodin oo awoodi kari waayo waxa uu markaas ku taabanayaa waxa weeye ushiibuu ku taabanaya wuxuunbuu ku taabanaya waka ka bacdina markaa horey buu uga soconaya intaasooda hadduu awoodi waayana wuu ishaaraya oo gacanta ayuu ka ishaaraya qaala ibnu daqiiq alciid raximah allahu tacaala waxa uu yidhi xadiidkan waxaa loo deliishaday calaa tahaarati bawli maa yu'kalu laxmu xoolaha hilibkooda la cunayo inay kaadidoodu ayna najaaso ahayn iyo saaladoodu sababta looga daliishanayana waxa weeye masaajidka n- ee masaajidkii xaramkaa oo lagu tukanayo oo la dawaafayo buu neef geela nebigu la soo galay oo ku dawaafaya xooluhuna caadadoodu waxa weeye ama markaa way inay daa'iman ama kaadshaan ama saaro saaloodaan oo waxa weye ama kaadidii ku taallo ama lugaheeda ay ku ta lugihiisa ku taallo intaba way gaadhaa saas daraaddeed marka xadiidkan waa axaadiista loo daliishado xoolaha hilibkooda la cuno inaynan kaadidoodu najaaso ahayn waxaana usii daliiloo kale xadiidkii nabiga calayhi salaatuasalaam uu ku daweeyey nimankii xanuunsanaa uu yidhi kaadida geela cabba oo caanaha loogu daro dad badan baanaba hadda dhaqa isku daweeya oo xanuunada caloosha gala iyo sonkorta iyo dhiikarka iyo caanaha geela iyo kaadida geela la isugu daraa oo waa lagu daweeyaa marka taas ayay culummadu ka istimbaadeen inayna wax dhibaataa lahayn leannahu masaajidka wax najaasaynaya lama soo geliyeen ee waa laga ilaalin lahaa waana xoolaha hilibkooda la cuno amaa waxa kale kuma jiraan alxadiid araabic walcishruun bacda almiyaatayn xadiidka laba boqol labaatan iyo afar can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala waxau yidhi lam ara annabiy sala allahu alayhi waali wasalam ma aanan arag nabiga calayhi salaatu wassalaam yastalimu oo oo salaamaya min albeyti ay tiirarka beytka wax ka mida isagoo salaamaya ilaa alrukniyeyni alyamaniyeyni cabdullahi ibni cabaas baa la weyd cabdullahi ibni cumar baa la weydiiyo waxaa la yidhi maxaa kuugu wacan waxay dadku sameeyaan baadan adigu samayni macnaha ma salaamtid labada rukni oo shimaaleynka la yidhaahdo shaamiyeynka la yidhaahdo iyo adigu ma salaamtid dadkuna waa salaamaan markaasuu wuxuu yidhi anigu ma arag lam ara ma aanan arag annabiya sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahay oo samaynaya sidaan waxaan ahayn ma arag ma aanan arag nebiga oo yastalimu salaamaya min albeyti wax kacbada ka mida ila rukniyeyni labada tiir alyamaniyeyni oo yamaneynka la yidhaahdo mooye waa labada xagga xiga yaman oo waxa weye yamaneynka loo yaqaano labadaa unbuu nebigu salaami jiray oo waxa weeye aan arki jiray laakiin kuwaan kale ile tiirar bay lahayd lix tiiri ay lahayde kuwaan kale oo dhan ma aanan arag buu yidhi nebiga calayhi salatu salaam oo salaamaayo marka sidaa daraaddeed anuu nebigaan ku dayanayaa calayhi salaatu wasalaam waxaynu ka faa'idaynaa marka xadiidka istixbaabu istilaami rukniyeyn alyamaniyeyni labada rukni oo yamaneynka oo midigta xiga in yaman xiga in la salaamo inay sunno tahay waana mustaxab ee fi dawaaf dawaafka marka la dawaafayo ha laakiin ma aha in dadka lagu dilo oo la isku dhibo ha walmustaxabu fi xaqi dawa xaqi daa'if xaqa qofka daa'ifka dawaafaya istilaam inuu salaamo ayaa u banaan wa taqbiilu lxajar alaswad xajar aswadkana uu dhunkado in amkana hadday suurtagal noqoto bilaa mashaqa dhibaato la-aan fa in lam yastalimhu haddii uuna salaaminna waxa weeye waa isku mida waxa waa ka soconaya uu ishaaraya keliya ee inuu qofkii dadkii ku dhiba ma aha hadduu qof dhibo bay yidhaahdeen marka culummadu ama isagii dhibaato ku noqoto ama ka caajiso arrintaa marka wuu iska daynayaa ashaara ilayhi wuu ishaarayaa walam yuqabil yadahu gacantiisana ma dhunkanayo marka warukniyeyn alyamaniyeyni labada rukni oo yamaaninkana in tamakana hadday suurtagal noqoto min istilaamihi inuu salaamo istalamahu wuu salaamaya wa in lam yatamakan hadday suurtagal noqon weydana waxa weeye lam yushir iyaga lama ishaaraayo ilay lama ishaaraayo liannahu ma soo aroorin arrintaa marka waxa ay soo aroortay in la ishaarayo oo la dhunkanayo oo la salaamayo waa xajarul aswadka amaa labadan rukni oo yimaaniyinka iyaga hadday suurtagal noqoto waa la salaamayaa haddii ay suurtagal noqon weydo waa laga gudbayaa oo waxa weeye ishaaro iyo ishaarada in la dhunkado iyo ma soo aroorin qaala sheikh islam ibn taymiya raximah llahu tacaala waxa uu yidhi markuu arrintaa ka hadlayey wa ama arukni alyamaaniy falaa yuqab ma ma ma dhunkanayo cala saxiixi sida saxiixa wa ama saa'iri jawaanib alkacba amaa ka janib albeyt dhinacyadiisa kale oo dhan waruk- warukniyaani ashaamiyeyni iyo labada xagga shaam xiga wa maqaamu ibraahim iyo waxaasoo dhan falaa yuqabil lamana dhunkanayo walaa yutamasaxu bihi iskumana masaxayo biitifaaqi lmuslimiin waxa weeye culummada muslimiinta say isku itifaaqsan yihiin haddaba sunnaha mutawaatirka ayaa caddaynaysa arrintaasoo dhan waitafaquu waxay isku itifaaqeen bu calaa annahu laa taqbiila alaj- alxajar alxujra nub- nubuwa macnaha xujrat nubawiya iyada lamana dhunkanayo oo waxa weeye lamana samaynayo taana oo waxa weeye arrin khada weye in iyadana la dhunkado faida kana hada fii qabri nabiy sala allahu alay slam qabriga nebiga qofka hadduu madiino tago iyo gurigii nebiga iyo lamana dhundhunkanayo la laismana marmarinayo kulli waxa xajka acmaashiisoo dhan waxaa la ogol yahay in la dhunkado la salaamo waxa weeye lagu dul sujuudo waa xajaru laswad hadday suurtageli weydo waxa weeye labada rukni oo yaaneynka hadday suurtagasho waa la salaamayaa ama wixii kale oo ka soo hara waxa weeye ma soconayso leannahu nebiga calayhi salaatu wassalaam hadyigiisii ma aha nebiguna calayhi salaatu wassalaam diintaan oo dhan waa dhamaystiray ilahayna wuxuu kusoo dejiyey alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina marka nebiga un baa la raacaya calayhi salaatu wassalaam baabka tobnaad waa baabu tamatuc xajka marka la aadayo tamatuc waa raaxaysi xajka marka la aadayo saddex qaybood ayaa xajka loo aadaa markii xaj la aadayo saddex arrimood ayay waxa weeye kubaa loo aadaa in la sameeyo xaju tamatuc macnihiisuna waxa weeye qofku bilihii xajka ayuu soo baxayaa bacda ramadaan markaasuu cumro soo xiranaya niyadiisuna waxa weeye inuu soona cumraysto soona xajiyo labayk allahuma bicumru ku dhawaaqaya markuu yimaado wuu dawaafayaa sacyigii buu samaynayaa madaxuu gaabinayaa waa xalaal noqonaya maalinta sideedaadka oo xajka marka la gaaro dilxija oo yowmu tarwiya la yidhaahdo ayuu markaa haddana xajkii xiranayaa oo xajkiina ku daraya markuu hadow xajkii u dhammaado ayuu saddex wuxuu samaynaya hadyi buu gowracaya hadyi baa waajib ku ah hadduu waayo hadyigii toban beri buu soomayaa saddex berina xajkuu ku soomayaa toddoba berina markuu ehelkiisi iyo gurigiisii ku noqdo ayuu soomaya tilka casharatun kaamila waatuu ilaahay faman lam yajid fasiyaamu halaathati ayaamin fi lxaji wasabcatin idaa rajactum tilka casharatun kaamila marka saasuu samaynayaa qofkaa tamatuca aan ku soo celino tamatucu waxa weye marka hore cumruu qofkii xiranaya cumradii cumradu waxay ku dhan tahay inuu dawaafkii sameeyo sacyigana sameeyo madaxana gaabiyo cumradii waa dhammaatay xalaal buu noqonayaa wuu iska joogayaa magaaladiisuu joogayaa wax walba waa u xalaal dumarkii waa u xalaal xaaskiisii hadday la socoto hawlihii ka o dhan waa u xalaal wuxuu samaynayaa markaa maalinta sideedaada ayuu wuxuu samaynayaa dana xajkii buu xiranaya meesha uu jooguu ka xiranaya maka dhexdeeda wuu soconayaa wuu xajiyayaa saddexdii berido xajku hawshii dhammaynaya iyo saddexdii berido dambe ayaama tashriiqi haddii uu markaa waxa weye maalinta tobnaadka marka la gaaro oo hadyigii la gowracayo baa waxaa waajib ku ah inuu hadyi gowraco leannao tamatuc buu ahaa hadduu hadyigii awood u waayo saddex beri buu soomayaa culamadu waxay idhahdeen saddexdaa beri waxa uu soomi karaa inta uu xalaasha ahaa oo maalmaha dilxija shanta iyo afarta iyo lixda iyo waa soomi karaa inta un maalinta sideedaadkaa la gaarin hadduu rabana wuxuu soomi karaa ayaamu tashriiqa ayuu soomi karaa aduu xajka dhexdiisa waa inuu saddex beri ku soomo gurigiisii markuu ku noqdana toddoba beri buu soomayaa taas ayay tamatuci ku dhammaaday xaju ifraad baa jira waa xajka labaad inuu qofkii uunan cumraba soo xiran markuu soo baxayaba ayuu wuxuu leeyahay anugu xaju ifraad baan xirtay xaj un baan soo xajiyaya xal dhif xajkii unbuu samaynaya oo waxa weye xaj keliya ayuu samaynayaa hadyina waajibkuma aha waxba waajibka hadi hadi wuxuu samaynayaa un xajkii keliya xaju qiraan baa jira wuxuu isku darayaa cumradii iyo xajkii labadiiba hal mar buu wada xiranayaa bishardi waa inuu hadyi wataa hadyigii inuu wato wi sidii nebigu sameeyey calayhi salatu asalaam marka intaas ayuu baabkaani ka hadlayaa axaadiidta ayaynuna arkaynaa waxa weeye arrintaas caddaynaysa iyo sidii nebigu u amray saxaabada inay cumradoodii waxa weye xajkoodii inay cumro u bedelaan leanna sababtu waxa weye nebiga calayhi salaatu wassalaam iyo saxaabada markay madiina ka soo baxayeen waxa ay ku talagaleen inay soo xajiyaan cumradii bay xirteen ka bacdina markaa xaj ayay ku dhawaaqeen marka qaarna xaj keliyay xirteen kabacdi markaasuu nebigu wuxuu amray calayhi salaatu wassalaam markii madiine la yimid qof markii maka la yimid qofkii aan hadyi soo kaxaynin oo waxa weye hadyigiisii aan wadan ile qiraan buu kaasi noqonaya hadduu hadyigii watee inuu xajkiisii u bedelo cumro oo cumro sameeyo kabacdina uu xalaal noqdo tamatuc sameeyo alxadiid alkhamis walcishruun bacda almiatain xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo shan waxaa laga wariyey can abi xamza can abi xamza nasr ibni nasr ibni cimran nasr ibn cimran radi radia allahu canhu waxa uu yihi qaala waxa uu yihi sa'altu waxaan weydiiyey waa taabici wuxuu yihi sa'altu waxaan weydiiyey ibn cabaas ay cabdullahi ibn cabaas ibn cabaas baan weydiiyey cabdullahi ibn cabaas baan weydiiyey can ilmutca mutcadan waxaa loo jeedaa ay tamatucaan weydiiyey oo waxaa laga ixtiraasayaa maca loo caddaynaya mutco kalaa jirto oo mutcatu nikaax la yidhaahdo oo shiicadu samayso oo guur wakti ku xidhan oo aan banaanayn marka almutca halkan wuxuu ujeedaa tamatuca marka tamatucu ujeedaa ayaan weydiiyey fa amaranii wuu ii amray biha wuxuu igu yihi samee oo tamatuca samee wa sa'altuhu waxaan weydiiyey can ilhadyi hadyiga waajibka igu ah waa maxay baan ku yidhi haddaan tamatuc sameeyo fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi ibni cabbaas fiihaa jazuurun neef geela baad qali kartaa jazuurku waa neefka goolka ah oo waxa weeye la qalo ayaa la yidhaahdaa oo dabaaxa neef geela waad samayn kartaa aw baqarah ama neef lo-aad qali kartaa aw shaat ama neef ari ah aw amase shirkun waxaad la wadaagaysaa fii damin neef geela ama neef lo-ah ayaa toddoba qof wadaagtaa marka waajibku marka ugu horreeya waxa waa neef ari ah hadduu doono qofku isagu lo-na waa qali karaa geelna waa qali karaa hal xabana waa ka badin karaa intuu doonuu samayn karaa haddii uu doonana dhowr qof bay waxay ku wadaagi karaan neef geela laakiin neef ariya lama wadaago qaala waxa uu yidhi markuu saa ii fadwooday wa ka'anna naasan dadka qaarkood ayaa karihuuhaa arrintaa karaahsaday oo yidhi maxaa tamatuca loo samaynaya sababtay u karaahsadeenna waxay ahayd cumar ibna khadaab xilligiisii bay ahaydoo cumar ibna khadaab baa waxa uu jeclaa in xajka qofku marna xajka keliya soo xajiyo marna cumrada yimaado oo aayaddaasuu ka fahmay baa la yidhi ilaahay uu yidhi wa atimu alxaja waalcumrata lilah mid walba gaarkeeda u dhammaystiruu yidhi oo ha isku dhex darinina marka taas ijtihaad uu isaga ku ijtihaadabeed iyo fahamkiisa laakiin culummadu waxay idhahdeen ma asiibin sababtu waxa weeye sunnaha nebiga ayaa ka awlaysan in la raaco cabdullahi ibni cabbaas marka sidii sunnaha nebiga ahayd ayuu fadwooday markaasaa dadkii qaarkood karaahsadeen oo waxay yidhahdeen muxuu macnaha saa u fadwoonaya cumar baaba saa yiriye sidii baa sameeyeyuu yidhi marka fa ra'aytu wuu seexday marka hameenkii markuu cumradii dhameeyey xajkii ayuu seexday wuxuu yidhi fara'aytu waxaan arkay fi lmanaami ru'yaan ku arkay wa ka'anna insaanan qof yunaadii dhawaaqaaya oo ileh xajun mabruur xaj wanaagsan oo lagu baarinimo faray ayuu xajkaagii noqday wa mutcatun iyo tamatuc mutaqabala lagaa aqbalay oo ilaahay uu ka aqbalay wuu farxay marka ninkii ru'yadiibuu ku farxay wuxuu yidhi fa aataytu waxaan u imid ibna cabbaas cabdullahi ibna cabbaas baan u imid oon uga warramay radiallahu canhuma faxaddadtuhu arrintii baan u sheegay aan arkay ru'yadii fa qaala intuu ku farxay ayuu markaa wuxuu yidhi cabdullahi ibna cabbaas allahu akbar sunnatu abilqaasim waa sunnihii nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam abulqaasim waa waa kunyadii nebiga calayhi salaatu wassalaam halkan marka xadiidkan masalada uu ka hadlayo xilligii nebiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu amray saxaabadu inay sameeyaan tamatuc oo xataa kuwii markii hore xajka keliya xirtay inay faskhi sameeyaan oo bedelaan ayuu amray nebiga calayhi salaatu wassalaam oo waxay tamatuc la sameeyo laakiin xilligii cumar bna khadaab ayuu wuxuu jeclaystay inaan la isku darine midba mar la sameeyo saxaabo badan baa ku diiday oo arrintaa aan ku raacin oo waxa weeye sida aynu arki doonno qaar badan inay ku diidi doonaan cabdullahi ibni cabbaasna raggaas ku khilaafay buu ka mid ahaa oo yidhi sidii nebiga waa in la sameeyo calayhi salatu salaam iyagaana sawaabta hayay waxaynu ka qaadanaynaa marka xadiidka jawaasu tamatuc inay jaa'is tahay oo sunno tahay oo waxa weeye ay bannaan tahay cumro iyo xaj in la isku daro marka hore lasoo cumraysto kabacdina xajkii lagu daro waaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa hadyiga waajibka ah oo allah subxaana wa tacaala uu yidhi fama staysara min alhadyi maya faman tamataca bilhadyi waxa wy faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi buu yidhi ilaahay qofkii tamatuc sameeya hadyi ha gowraco hadyigaasi waajibku waxa waa neef ariya lo-na waa noqon karaa geelna waa noqon karaa waana la wadaagi karaayoo toddoba qof ayuu nebigu xukumay inay neefka geelaahi uu ka gudayo waxaynu kaloo ka faa'iideynaa oo aynu ka qaadanaynaa xadiidka al istinaas in la dugsanayo oo la weheshanayo ru'yada saalixa laakiin waa markay ay arrinta daliil loo hayo laakiin waxbaan ku riyoodo diin baan ka dhiganayaa ma bannaana oo ru'yada nebiyada keliya ayaa laga qaataa axkaam ru'ya alambiyaai waxyu waa inoo soo horumartay laakiin ru'yada dadka kale waa bishaare eh axkaam lagama qaadanayo waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa alfarax biisaabati alxaqi hadduu qofku inta wax sadwoodo sidii xaqa ahayd u asiibo inuu ku farxo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa had sunnaha nebiga inuu wax walba ka awleysan yahay saxaabada waa layna amray weliba khulafaa raashidiin in la raaco waa layna amray laakiin waxaa ka awleysan sunnaha nebiga calayhi salaatu wassalaam wixii sunnaha nebiga ah ayaa mar walba lagu dadaalaya alxadiidu saadis walcishruun bacda almi'atayn xadiidka laba boqol iyo labaatan iyo lix can xafsata zawji nabiyi sala allahu calayh wasalam waa xafsa binti cumar bni khadaab waana xaaskii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxayna la socotay xajat lwadaac annahaa qaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulki ilaahayow maa sha'nu nnaas dadka arrinkoodu muxuu yahay xalluu way xalaal noqdeen min alcumrati cumradii markay sameeyeen ayay xalaal noqdeen walam taxil walam taxal walam walam taxlil adiguse ma aadan xalaal noqon anta walam taxlil anta min cumratika adigu cumradii markaad samaysay ma aadan xalaal noqon faqaala waxa uu yihi nabiga calayhi salaatu wassalaam innii anigu labadtu ra'sii madaxaygii ayaan dhejiyey labad waxa weeye waxaa laga wadaa labadtu meesha uu leeyahay waxaa laga wadaa madaxa markii qofku safar uu gelayo dheer si aan injir iyo wax u gelin ayay waxay marin jireen waxyaale inta mariyaan malab iyo waxbay inta mariyaan bay isku dhejin jireen marka madaxa oo la isku dhejiyey weye timihii ayaa la dhejinayaa si aynan u kala furfuran oo hadhow mar walba ugu baahan in la shalleeyo soomaaliduna waa isticmaalaanoo bahal darra iyo la yidhaahdo oo dhoobo ah oo qoyan bay intay waxa weye qooyaan oo cad ayay saa ugu dhejiyaan madaxa marka inii anigu labadtu waan dhejiyey ra'sii ay timahaygii baan dhejiyey ha shacru ra'si baa laga wadaa waqalladtu waan calaamadiyey hadyii taqliidkuna waxa weeye qilaadadaa la yidhahdaayo qoortaa waxaa loogu xidhaa calaamad inuu neefkaani hadyi yahay kab iyo xarig iyo waxbay qoorta ugu xidhi jireenoo si loo garto oo haddii xataa dadku uu dhumo hadhow waa la soo kaxayn jiray oo qofkii arkaa waxa weye ma taaban jirinoo inuu hadyi yahay baa lagu garan jiray waana la calaamadiyaayo dhiig baa laga keenaa falaa uxillu ma xalaal noqonaayo anigu marka xataa anxar ilaa aan gowraco marka nebiga calayhi salatu salaam waxaynu niri oo xadiidka hore ku sheegnay inuu hadyigiisii soo kaxeeyey mar hadduu hadyigii marka soo kaxeeye ma xalaal noqon karo ilaa uu hadyiga gowraco ha walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla buu yidhi ilaahay madaxiina ha xilinina oo ha xalaal noqonina ilaa hadyigu booskiisii gaaro marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkaana hadduu qofku hadyigiisii soo kaxeeyo oo waxa weeye uu mar xajkii xirtay inuuna waxa weeye furaynin ilaa uu waxa weeye dhammaystiro yowmu naxriga la gaaro waa maalinta tobnaadka oo naxriga la gowracayo xoolaha ilaa maalintaa la gaaro isaga waxa weeye hadigaasu wadee mana xalaal noqonayo alxadiidu asaabic asaabic walcishruun bacda almi'atayn laba boqol iyo labaatan iyo toddobo waxau yidhi can cimraan ibni xusein cimraan ibni xusein radia allahu canhu waa saxaabi weeye qaala waxa uu yidhi unzilat masaladii aynu soo sheegaynay oo cumar ibn khadaab buu isaguna diidayaayoo inkirayaa oo wuxuu leeyahay sunnihii nebiga ha la raaco qowlka cumaryaan la raacine qaala waxa uu yidhi cimraan ibnu xusein unzilat daliil buu marka u keenayaa arrintaa wuxuu yidhi unzilat waxaa la soo dejiyey ay rasuulka lagu soo dejiyey aayatun waxa weeye aayatu atama aayatu lmutca aayaddii tamatuca wuxuu ishaarayaa faman tamataca bilcumrati ila alxaji fi suurati albaqara aayaddii tamatucaa la soo dejiyey fii kitaabi illahi kitaabka ilaahay bay ku taallaay oo lagu soo dejiyey waaya fa facalnaaha waanu samaynay maca rasuuli illaahi sala allahu alay rasuulki ilaahay annagoo la soconna xajat alwadaacna waan samayno tamatucii baan samaynay walam yanzil mana soo degin qur'aanun qur-aan dambe oo waxa weeye yuxarimuhu xarimaya oo nasakhaya ma soo degin walam yanha mana nahyin canhaa nebiga calayhi salaatu wasalaamna ma nahyin xataa maata ilaa uu dhintay qaala rajulun marka nin baa markaa waxa uu yidhi bira'yihi ra'yigiisa maa shaaa wixi uu doono qaala albukhaariyu waxa uu yidhi yuqaalu waxaa la yidhi an inahu wuxuu u jeedaa cumar cumar buu macnaha ninka uu leeyahay nin baa ra'yigiisa yidhi waa cumar masaladan marka cumar baa fadwooday inaan la isku darin xajka iyo cumrada saxaabaduna waa ku khilaafeen sidaynu cabdullahi ibnu cabbaas soo marnay cimraan ibnu xuseinna hadda uu ku diidayo oo weliba uu ku inkirayo oo leeyahay aayadna ma soo degin nasakhday nebiguna ma nahyin see qof kale u nasakhi kara oo u diidi karaa ma diidi kara wey marka a'imada iyo saxaabada iyo khulafada iyo iyagu wax ilaahay uu xukumay iyo rasuulku xukumay ma bedeli karaan oo waxa weeye arrintaas ijtihaad bay ka ahayd cumar iyo in waxa weeye xajka marka la soo aadayana gaar loo sameeyo cumradana la soo aado oo saas ay aad iyo aad ugu bataan marka ma bedeli karin oo waxay arrintaa waa lagu khilaafay walimuslim imaamu muslim waxa uu wariyey wuxuu yidhi cimraan qowlkiisa iyo riwaayadihiisa waxay nazalat aayat lmutca aayaddii tamatucaa soo degay yacni mutcata alxaji oo wuxuu ka saarayaa mutcatu nisa oo dumarka ti mutcatu nikaax taasuu meesha ka saaraya mutcatu alxaji ayaa soo degtay wa amaranaa wuxuuna na amray bihaa rasuulu llahi sal rasuulka ilahi baana na amray humma ka bacdi markaa waxa weeye markuu rasuulkiina amray ma soo degin lam yanzil aayatun tansakhu waxa weeye nasakhaysa aayat lmutca mutcat alxaj ma soo degin walam yanha canha rasuulu llahi sal ly sl rasuulka ilahna ma nahyin xataa maata ilaa uu dhintay ha calaa kulli xaal marka xadiidkan cimraan ibni xusein waxa uu ku diidayaa cumar ibn alkhadaab arrintaa uu ku tegey oo uu yidhi cumradana mar ha la sameeyo xajkana mar ha la sameeyo ayuu wuxuu ku inkirayaa inaynan sawaab ahayn buu caddaynaya ee ijtihaadkaasi inuu ku khaldamay sababtu waxa weeye qur-aanna ma soo degin sideedana waxa wax nasakha waa qur-aan iyo waxa weeye nahyiga nebiga oo sunnaha nebigae cid kale oo wax nasakhi kartaa ma jirto ee waxa weeye arrintaasi cid kale oo lagu raacayo ma jirto wey maxaa laga qaadanaya marka xadiidka mashruuciyat tamatuc inay bannaan tahay ayaa laga qaadanayaa waxaa kaloo laga qaadanayaa in nebiga calayhi salatu salaam uu dhintay iyadoo xukumkeedii baaqi yahay inaan la nasakhin baa laga qaadanaya qowlkiisa uu yihi lam yanzal qur'aanun bitaxriimihaa waxaa laga qaadanayaa qur-aanku qur-aan inuu nasakho qur-aanku inuu sunnaha nasakho sida waxa wax lagu nasakho oo xukumka lagu bedela waa ama aayad ama xadiid in la helo amaa wax kale oo bedeli kara ma jiraan wey amaa ra'yiga cumar bn khadaab uu ku tegey waxa weeye saxaabadu saasay ugu khilaafeen oo waxa weeye way ku diideen in badan culummaduna markii dambe waxayba leeyihiin xilligii dambe waxaaba culummado dhan ku sugnaatay jawaasu tamatuc isagaanaba fadli badan oo aad iyo aad u wanaagsan maadaama nebigu uu amray in la sameeyo xadiidka alxadiid athaamin walcishruun bacda almi'atayn laba boqol iyo labaatan iyo sideed can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala waxa uu yidhi tamataca rasuulu اllahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulki ilaahay tamatac ayuu sameeyey fii xajati lwadaac xajat lwadaac ayuu tamatuc sameeyey bilcumrati ila alxaji cumro ayuu markii hore xirtay haddana xaj buu xirtay tamatucan marka wuxuu u jeedaa nebiga calayhi salaatu salaam markii ugu horreysay cumruu ku dhawaaqay ka bacdi buu xajkiina ku dhawaaqoo ka dabageeyey ee ma aha inuu u jeedo nebigu intuu maka yimid oo xalaal noqday ayuu cumradii ku xalaal noqday kama u wado ee waxa weeye markii hore cumruu ku dhawaaqay haddana wuxuu ku dhawaaqay waxa weeye xajkii wa ahdaa waana soo hadiyeeyey fasaaqa macahu alhadya hadyigiibuuna soo kaxeeyey min dulxudaybiya ayuu ka soo kaxeeyey waa meeshuu ka soo xirtay oo madiine u dhowe wa bada-a rasuulu llahi sala allahu alayh wala slam rasuulka ilaahi waxa uu ka bilaabay waxa weeye markii hore hadduu caddaynaya wuxuu rasuulku ka bilaabay fa ahalla bilcumra cumro ayuu ku dhawaaqay uma ahalla bilxaji xaj buu haddana ku xijiyey fatamataca annaasu dadkiina way la sameeyeen maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam faahalla faahallu bilcumrati cumro ayay ku dhawaaqeen ila alxaji ayay sameeyeen fa kaana min annaasi dadkii waxaa ka mid ahaa dadkii waxay u qaybsameen laba qaybood fa kaana min annaasi man ahdaa mid hadyi soo kaxeeyaa ka mid ahaa oo soo hadiyeeyey fasaaqa alhadyi hadyigii soo kaxaystay min dulxulaybiya halkaa ka soo kaxeeyey wa minhum waxaa ka mid ahaa man lam yuhdi miyaan hadyiba soo kaxaynin falamaa qadima annabiyu sala allahu calay wasalam maka markuu maka yimid qaala linnaasi dadkii waxa uu ku yidhi xukunkaanuu dhiibay nabiga calayhi salatu salaam man kaana minkum ahdaa man ruuxii kaana minkum idinkayda ka mid ahaa oo ahdaa hadyi soo kaxeeyey fa innahu laa yaxillu ma xalaal noqonaayo min laa yaxillu uma xalaal noqonaayo min shay-in wax xaruma minhu awal xaraam ka noqday macnaha wixii awal intaad ixraamka xiratay waxyaalaha xaraan kaa noqonayo dumar iyo dhiib iyo waxyaalahaas oo dhan xalaal uma noqonayaan xataa yaqdii xajahu ilaa xajkiisii uu dhammaystiro oo hadyigiisii gowraco sidii nebigoo kale leannahu qofkaasi hadyigiisiibuu soo kaxeeyey oo ma xalaal noqonaayo ila hadyiga ilaa la gowraco lama xalaal noqonayo waman lam yakun minkum ahdaa qofkii idinkayda ka mida oo aan hadyi soo kaxaynin falyatuf ha dawaafo bilbeyti beytka ha dawaafo waa dawaafu lquduumkii aynu soo marnay hana sacyiyo wa bisafa walmar'a marka sacyi baa iyaga lagu samaynaya oo waxa weeye wa bisafa walmarwa sacyigii ha ku sameeyo ee ha dhawaafo maaha walyaqsur ha gaabiyo walyataxallal markaa ha xalaal noqdo timihiina ha gaabiyo lama xiirayo markaa ee maalinta xajkaa la xiiraya hana xalaal noqdo waay uma muxuu samaynayaa kabacdi uma liyuhilla ha ku dhawaaqo bilxaji xaj ha ku dhawaaqo maalinta sideeyaadkaa marka la gaaro kabacdi markuu xajkii dhammeeyo waliyuhdi hadyi ha gowraco faman lam yajid ilhadya faman lam yajid hadyan qofkii aan hadyi heli karin oon dhaqaalo u haysan falyasum ha sawmo halaathata ayaamin fi lxaji saddex beri xajka ha ku dhex soomo wa sabcatin toddoba ha wa sabcatan wa sabcatun idaa rajac ha wa toddobana ha soomo ha fi halaathati ayaamin wa sabcatun toddobana ha soomo idaa rajaca ilaa ahli markuu gurigiisi ku noqdo waka haddaba sidaasuu nebigu u caddeeyey calayhi salatu salaam dadka u kala saaray qofkii hadyi soo kaxeeyey ma xalaal noqonaayo oo hadyigaa xukuma ilaa uu hadyigaas booskii sii gaaro waxa weye ma la xalaal noqonaayo madaxiisana ma xiiraayo walaa taxliquu ru'uusakum xataa yabluqa alhadyu maxilla amaa qofkii hadyi aan soo kaxaynin tamatuc buu samaynaya hadduu xataa markii hore xaj soo xirtay uu nasakhayaayo tamatuc buu samaynaya qaala waxau yidhi cabdullahi bni cumar fadaafa rasuulu llahi sala allahu calay wasalam rasuulka ilaahi waa dawaafay xiina qadima maka markuu maka soo galay dawaafu lquduum wey wasalama rukna rukniguu salaamay awala shayin markii ugu horreeyey rukniguu salaamoo ka bilaabay uma khaba waa degdegey oo waxa waa rucdeeyey halaathata ashwaadin halaathata saddexda hore adwaafin min asa min asabci toddobada dawaafoo la samaynayo saddexda ugu horraysa wuu rucleeyey wa mashaa arbaca afarta dambana wuu socday wa rakaca waxa uu rukuucay oo laba ragcadood ku tukaday wuu tukadaa laga wadaa halkan wa rakaca waxa uu ku tukaday laba ragcadood xiina qadaa dawaafahu markii uu dawaafkii dhameeyey bilbeyti markii uu dhameeyey cinda almaqaami ay maqaamu ibraahim ayuu wuxuu ku tukaday ragcatayni maqaamu ibraahimka gadaalkiisaa la tegayaa oo kacbada inuu udhexeeyo weeye iyo adiga markaasaa laba ragcadood halkaa lagu tukanayaa uma sallama nebiga waa salaama naqsaday oo waxaweye waa salaamaday salaadii buu ka baxay oo waxaweye asalaamu calaykum buu yidhi fansarafa waa ka gadoomay waay fa ataa waxa uu u yimid assafa safa ayuu haddana yimid fataafa waa dawaafay oo waa sacyey weeye bayna asafa waalmarwa ayuu sacyigii sameeyey oo waxa weeye uu toddobadii jeer sabcata adwaafin ay toddoba jeer buu orday oo waxa uu sameeyey uma kabacdi markaa lam yaxilla uma xalaal noqon min shay-in wax u xalaal noqday ma jiro xaruma minhu awal xaaraamka ahaa ee ma xalaal noqon nabiga leanno hadyigiisii buu soo kaxeeyey xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisii uu dhammaystirtay wa naxara hadyahu hadyigiisiina uu gowracay yowma annaxri waa maalinta ciidoo tobnaadka wa afaada waxa uu uu soo gadoomay nebigo wuxuu soo aaday xagga beytka dawaafu waxa la yidhaha dawaafu lifaada wa afaada dawaaf wa afaada wuu soo tegey oo xagga usoo shumay macnaha wuu faada asalkeeda wax markii la shubo wey laakiin marka wuu soo dhaqaaqay oo soo socdaa laga wadaa xagga beytkuu soo aaday fataafa bilbeyti beytka ayuu dawaafay dawaafu lifaada la yidhaahdaa uma xalla ka bacdi markaa wuu xalaal noqday min kulli shayin wax walbuu ka xalaal noqday xaruma minhu wax walba u xalaal noqday awalka xaaraam ahaa dumarkii iyo dhiibkii iyo dharkiisi wax walba wa facala sidaana waxaa sameeyey maa facala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii wixi uu sameeyey waxaa saasoo kala sameeyey man ahdaa qofkii hadyi soo kaxaystay wa saaqa alhadya hadyigiina soo kaxeeya oo min annaasi dadka ka mid ahaa xadiidkan wuxuu inoo caddaynayaa nabiga calayhi salaatu wassalaam inuu markuu soo baxay hadyigiisii soo kaxaystay oo uu sameeyey qiraan oo hadyigii uu soo kaxeeyey hadyigii marki markuu soo kaxeeyey cid alla ciddii aan hadyi wadan ciddii hadyi wadatay nebiga la xukum noqoto ciddii aan hadyi wadanna nebigu wuxuu amray inay cumro u bedelaan oo cumro sameeyaan ka bacdina xalaal noqdaan ayuu amray nebiga calayhi salaatu wassalaam kabacdi marka cabdullahi bni cabbaas wuxuu inoo sheegay intii uu nebigu sameeyey iyo intii nebiga la xukmaayna saasay la samaysay dadkii kalena xalaal bay la noqdeen waka xadiidkii horeo hadda aynu soo maraynay ayuu soo celiyo xadiidkaan raaciye waa isku sharaxaynaa oo waa isku macne waa xadiidkii hore oo xafsa ayuu mar labaad soo celiyey shiikhu waana xadiidka laba boqol labaatan iyo sagaal can xafsata zawji nabiy sala la ly slam qaalat waxay tihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi wamaa shaanu nnaasi dadka arrintoodu maxay tahay xalluu min alcumrati cumradii bay ku xalaal noqdeen walam taxil walam taxilla adiguna maadan xalaal noqon anta adigu min cumratika cumradaadii qaala waxa uu yidhi innii labadtu ra'sii madaxaygii baan dhejiyey wa qalladtu hadyi hadyigaygiina waan calaamadiyey falaa axillu ma xalaal noqonaya xataa anxar ilaa aan gowraco waana awal baynu soo marnay xadiidkii hore aynu soo marnay weeye oo xadiidkaanu kusii adkaynaya xadiidkan marka waxaynu ka qaadanaynaa nebiga calayhi salaatu wassalaam inuu soo xajiyey xajkiisuna ahaa xaj qiraan ah ee uunan ahayn xaju ifraad marka qiraan buu nebigu sameeyey oo wuxuu isku daray cumradii iyo wuxuu isku daray xajkii labadaas ayuu nebigu isku daray marka marka ugu horreysa taasaan ka qaadanaynaa inuu nebigu soo xajiyey markii ugu horreysay cumruu xirtay haddana waa bedelayoo xajkiibuu ku daray qiraan buu noqday hadyigiisiina waa soo kixiyey waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mashruuciyatu inay bannaan tahay suuqul hadiyi hadiga in la soo kaxayn karo waa wax bannaan wey laakiin waa qofkay u suurtowdo maanta waxa weye dadka aad iyo aad bay u adag tahay oo waxa weeye dadka dee maka iyo agdegan mooye way adag tahay qofkii lugaynaya un baa soo kaxayn karaa oo baabuur wato oo kusoo qaat laakiin dadkan diyaaradaha dhib bay ku tahay laakiin hadigii meeshaa laga helaayo waxba la yskuma soo dhibo waxaynu kaloo ka qaadanaynaa jawaasul insa jawaasul ha ha waxaynu ka qaadanaynaa inay bannaan tahay saddexdaa arrimoodba in la sameeyo oo macnaha nusuka saddexdaba in la sameeyo altamatuc waalqiraan waalifraad saddexdaba waa bannaan tahay laakiin culimmadu waxay leeyihin waxaa ugu fadli badan tamatuca maadaama nebigu uu amray axaadiis badan buu ku amray oo yihi tamatuca sameeya xataa axaadiista waxaa ka mid ah uu qaar leeyahay ya aala moxamed maaragtay ciddii nebi moxamed ehelkeeda ahaydow qofkiini xaj doonaya cumrana ha ku daro xadiid kale waxay leeyihin dakhalat alcumratu fi lxaji ilaa yowmi alqiyaama calaa kulli xaal markaa tamatuca ayaa fadli badan laakiin nebigu qiraanna waa sameeyey markii dambena wuxuuba yidhi haddii arrintaydu hadda ii bilaaban lahayd maba soo kaxeeyeen hadiga oo waxa weeye ma cumro keliyaan samayn lahaa calaa kulli xaal marka saddexdaaba waa bannaan tahay qofku xaj keliya waa soo xajin karaa qiraanna waa samayn karaa hadduu hadiyi wato tamatucna waa samayn karaa laakiin bishardi qofka qiraanka samaynaya waa inuu hadyigiisii wataayo oo gacanta ku wata waxaynu kaloo ka qaadanaynaa qofkii tamatuca sameeya waxaa waajib ku noqonaysa inuu hadyi gowraco haddii uunan hadyigii heli karin oo waayo hadyigana waa soo sheegnay neef ariya ama geel ama lo ama waa la samayn karaa in shuraako lagu noqdo waxa weeye neef geele ama neef lo-a laakiin neefka arigaa baa ugu yar waxaanu kaloo ka qaadana marka hadduu waayo oo hadyigii uunan heli karin awood u waayo wuxuu samaynayaa saddex beri buu xajka ku soomayaa culammadu waxay yidhaahdeen saddexdaa beri waxa uu bannaan inuu soomo maalmaha intaan la gaarin maalinta xajka waa soomi karaa wuxuu kaloo samayn karaa saddexda beri oo dambe ayaamu tashriiqana waa soomi karaa calaa kulli xaal waa inuu xajka marka filxajida ma waxaa laga wadaa macnaha acmaasha xajka inta lagu jiro mise xaramka ha ku soomo adigu calaa kulli xaal filxaji baa la yidhi xajka inta lagu jiro waa inuu soomo saddexdaa beri kabacdi markuu gurigiisii ku noqdana ehelkiisii waxa uu soomayaa markaa toddoba beri buu soomayaa taas ayaa xadiidka laga qaadanayaa qofkii markaa hadyi soo kaxay saasuu samaynaya waxaynu kaloo ka qaadanaynaa altaxallul alkaamil waxa uu dhacayaa markii dawaafu lifaada afar camal baa la sameeyaa maalintaa naxriga ah oo ciidda ah kow marka ugu horreysa waxaa la dhagax tuurashadaa la sameeyaa aljabratu alcaqaba ayaa toddobada dhagaxa lagu tuuraa markii la tuurto ayaa markaa waxaa la gowracaa hadyiga hadyiga markii la gowraca madaxaa la xiiraa kabacdi markaa dawaafulifaada lala yimaadaa afartaas camal maalintaasaa la sameeya hadduu qofku afartaa camal sameeyo maalintaa xalaal buu noqday kaamila wax walba waa u xalaal laakiin inta uunan dawaafka samaynin haddii uu markuu dhagaxa tuurto hadyigiisii gowraco oo maaragtay dharkiiiyo waa iska bedeli karaa dhiib iyo wax waa isticmaali karaa markaa dharkiina waa iska bedeli karaa laakiin dumarkii xalaal uma noqonayaan ilaa dawaafka uu la yimaado marka dawaafkiina waa inuu ku daraa oo dhammaystiraa markaas ayuu qofkii wuxuu noqonayaa xalaal kaamila oo wax walba u xalaal noqonaya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa xadiidka maadaama nabiga calayhi salaatu wassalaam uu amray inay dadkii tamatucu xalaal noqdaan wax walba waa u xalaal intaa uu qofku xalaasha yahay waa qof caadiya oo aan ku jirin acmaashii xajka ayuunbuu noqonayaa ee waxa weeye ma noqonayo qof waxa weeye maaragtay axkaamtii xajka ku socoto ma noqonayo wallahu aclam billahi tawfiiq